geeka oo kale way beekabeeganta tobanka biratumi lamaa sanadka lamada kun iyo tominito waylan astay maalinta xuquuqul insaanka magaalada baydhabo ee runto gobolka baay way bakadhiyay munaasabad la kuhusaay maalintu waa in qaban qaabiyay wasaaradda hanraabta xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wayna ku qayb galay munaasabadda wasiiro hildhibaan odayaal ururada hanraabta iyo mas-uuliyiin kusoo ti umsooma waynan koreyntii goobta ku hadlay guddoomiyaha naafada gobolka baay mukhtaar ali isaaq waynu isu ku hadlay inta liidahay naafada koonfur galbeed is-oon intaas ka dari inta hitaa lanka azoona munaasabadda iyo isku kuwayan waa ku is-oo ku hadlow
markaan ilanko iska iskaanan koyni lukureeba maanaamayna martagaadna iskaanan koyni dadka lugaashogaba dadka mayga koobanyiin dadlugaashogab iyo dadlugaashogam migan haadan bilaan haade unamayna martagaan laakiin unu isku koyni saasaha galni anoo magaa naafada ka hadalow maysin edaayey dhammaan mas-uuliyiinta malaaqida dadkantaa aragteed heedaan shaqeeyow ee u n-ka kulli may sheegay ini dadka xuquuqdioo lakatumuda lanfadaanna ninweydiyaanna wallina ningobadaanna shaqada dalkana lanku giibgeliyaanna korsona laning ogolayn dadnimona lanku fadaan ini yeeyin dadka naafada eh fadlan walaa dooynoo gaabi ini dadka naafid eeyin dadka lainfadaan hooba walaanta laxka gor sloganka run eeyin oo been ahayn horta run ha sheegan ba been ha sheegay
way basaasoo kale afradda ku hadlay wasiiradda hanraabtaha xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed marwa binti ali ibraahim waynay ka dheeratay muhiimad yeelata inti loosageeka okel waynay sheegtay inti la xasuusado doona dadkii dantiyara haddii ilaahay yidhaahdo maanta waa maalintii xuquuqul insaanka adduunka loo asteeyey xilligii la asteeyeyna waxaa noo sheegay bigram kun sagaal boqol afartan iyo sideedii laakiin soomaaliya way ka dambeysay ha ahaatee maanta waa maalin beesha caalamka caan ku ah meel kastoo la joogo laga dhowraayo in laga tixgeliyo lana xuso loona mahambaleeyo okay annaga ka koonfur galbeed ahaan maxaa nooga aadan xuquuqul insaanka waxyaabo badanaa nooga aadan waayo annaga dadkeena dhibaato badanay soo mareen shakhsiga bini aadanka ah qof walbo uu yahay rag iyo dumar xaq ayay leeyihiin dhirta xaqay leedahay dhulka xaquu leeyahay xuquuqul insaanka keliya maaha bini aadanka xayawaanka xitaa xaqay leeyihiin marka xuquuqul insaanka qofka goorma u bilowdaa maalintuu dhasho maalintii calooshoysiis uu galo habeenkuu ku dhibco ayaa xuquuqdiisa bilaabataa ilaa inta uu nool yahayna way jirta adduunka dhongeek wali ballanka dabaa degaha maalinta xuquuqul insaanka ka baydhowya kumid haaytay meeligeeka la kahose